qorqoroo lah oo laga soo saaray xafiiska qaramada midoobo qaabilsan arrimaha soomaaliya ee magaciisa loo soo gaabiyay ansom waxaa looga hadlay dhexdhexaadin uu urur goboleedka ka dhex wado maamulka galmudug iyo kan ahlu sunna oo al-jamaaca oo labadaba ka jira gobolada dhexe ee dalka warkan oo lagu qoray bogga twitter-ka ansom waxaa lagu sheegay in xafiiska qaramada midoobe uu soo dhoweynayo wadahadallo laga dhex wado labada dhinac ee kale ah galmudug iyo ahlu sunna dhexdhexaadintaas waxay qaramada midoobe sheegtay in urur goboleedka igad uu wado dhankoodana ay taageerayaan islamarkaanay u arkaan in uu nabad u yahay xasiloonida dalka sidoo kale waxay ku baaqeen beesha caalamku ay doorkooda ka qaataan in dhexdhexaadintaasi ay miro dhasho warkan laga soo saaray xafiiska qaramada midoobe waxaa sidoo kale lagu soo hadalqaaday shirka magaalada kismaayo ka furmaya dhowaan ee looga hadlayo mustaqbalka doorashada soomaaliya waxaana loo soo jeedsay madaxda dowladda soomaaliya inay go-aan ka gaaraan nooca doorasho ee dalka ka dhici karta sanadkan bilowga ah warkan lagu qoray twitter-ka ansom waxaa sidoo kale lagu soo hadalqaaday maamul dhowaan looga dhawaaqay gobolka bokool qayb ka mid ah oo loo baxshay bokool sare waxaana lagu yidhi qaramada midoobay iyo beesha caalamku midna ma aqoonsanayo maamulka bokool sare